bismillaahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsanidneesna waxaa ka mid ah faahfaahino ka soo baxaya qarax maanta ka dhacaya nawaaxiga isgooska soobey ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya iyo wafdiyu hogaaminaya oo ku wajahan magaalada jabuuti ee caasimada jamhuuriyadda jabuuti
ra-iisul wasaare xamse oo maanta dhagax dhigay xarun ugu horreysay ee daryeelka dhaawacyada u baahanay gargaarka deg dega ee soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya oo baaris ku bilowday qaar ka mid ah shirkadaha loo xilsaaray adeega xajka
ciidanka ammaanka ee dowladda soomaaliya oo gacanta ku dhigay rag hubaysan oo dhax ka geysanaya degmada howladaag ee gobolka banaadir
gudoomiyaha gobolka banaadir oo dhagax dhigay dhismaha waddo ku taalla muqdisho oo sannado badan burbursanayd
madaxweynaha koonfur galbeed uu diyaargarowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab u tegay degmada buurakaba ee gobolka baari qaramada midoobena waxay ka hadashay qarax ay carruur badan ku dhinteen oo ka dhacay gobolka shabeellaa
akhbaaraadka dibaddana dibadbax ka dhanaxa suuqa lagu hay falastiiniinto ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee israa'iila
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdrin sagal holselaris
waa duhurnimo axad ah taariikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha lixaad sannadah labada kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warka aada maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownaya faahfaahinna ayaa laga helayaa qarax maanta ka dhacay agaarka isgooska soobe ee magaalada muqdisho qaraxan oo ahaa mid miino ah lagu soo xiray gaari nuuca raaxada ah ayaa waxaa baraqnimadii maanta uu ka dhacay isgooska soobe agaarka nawaaxiga isgooska soobe ee magaalada muqdisho wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa mino lagu soo xiray gaari nuuca raaxada ah waxaana gaariga uu qarxay xilli uu marayay agaarka isgooska soobe ee muqdisho gaariga qarxay ayaa waxaa wararka ay tilmaamayaan inuu lahaa sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka dowladda soomaaliya iyadoona aan weli faahfaahin intaas ka badan laga helin sarkaalka lahaa gaariga inkastoo la sheegay in xilliga uu qarxay gaariga uusan la socon sidoo kale xilliga uu qarxayay gaariga ayaa waxaa la sheegay in ay xirneyd wadada maka al mukarama kadib markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay gaadiidka shacabka u diidayeen in ay maraan wadada sababo aan weli la ogeyn inkastoo wararka inta ay kusii darayaan in ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu maanta meel ka dhagax dhigayay xarun la dahfurayay sidoo kale weli ma caddaa khasaaraha ka dhashay qaraxan waxaana goobta xiray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo halkaas gaaray iyadoo qarxan uu kusoo beegmay sideed iyo afartan saacood kadib markii weerar qaraxyo ku bilowday dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen maqaayadda lagu magacaabo biral beach oo ku taalla xeebta liido ee magaalada muqdisho qaraxaas oo ay ku dhinteen dad ku dhow toban qof oo u badnaa shacab
madaxweynaha soomaaliya ee wafdigu hogaaminaya ayaa maanta ku wajahan magaalada jabuuti caasimada dalkaasi si hay kulan ula yeeshaan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele wafdiga madaxweynaha uu hogaaminayo ayaa waxaa kamid ah qaar kamid a xubnaha golaha wasaarada xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya iyagoona intay joogaan magaalada caasimada waa dalka jabuuti dalkaasi iyo d jabuuti ay kulamo sidoo kale la qaadan doonaan qaar kamid a madaxda dowladda ah oo ay ka tirsan yahay oo ka mid ah madaxda baarlamaanka isagoona sidoo kale madaxweynaha ismaaciil cumar geele madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya kala hadli doona hanaanka dowladdu ay ku wajahayso wejiga labaad ee dagaalamayaasha al-shabaab maadaama wadamada safka hore laysku yiraahdo ay ballan qaadeen ciidan ka baxsan kuwa admis ay keeni doonaan gudaha dalka soomaaliya kuwa oo qeyb ka qaadanaya dagaalka lagula jira dagaalamayaasha al-shabaab qeybta labaadeh ee dowladda soomaaliya madaxweynaheedu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu kulan la qaadan doonaa qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi jabuuti isagoona kala hadli doona guulaha dowladda soomaaliya ka gaartay dagaalka ay kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xaruntii ugu horeysay ee gurmadka deg dega ah ee maanta uu ka dhex dhigay magaalada muqdisho ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan gurihiisa wasiirada ayaa maanta ka dhex dhigay isbitaalka madiina xaruntii ugu horeysay ee daryeelka dhaawacyada u baahan gargaarka deg dega ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha uu khudbad ka jeediyey xarunta waa khudbad ka jeediyay madasha dhagaxdhigga ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya maanta ay guul weyn u tahay in laga in la dhagax dhigo xaruntii ugu horreysay ee gurmadka deg dega ah ee la xiriira arrimaha dhaawacyada wuxuu sidoo kale ra-isul wasaaraha uu sheegay in xaruntan loogu shaqeyn doono shacabka soomaaliyeed
waa maalin kale oo runtii guul u ah shacabka soomaaliyeed waa maalin ku astaysan tallaabo wanaagsan oon horey ugu dhaqaaqnay dhinaca adeega bulshada iyo shacabka runtii soomaaliyeed tabaalaysan halkan waxaan ku soo booqannay howlwadeennada oo runtii shaqo adag ku jira hadda ka hor shi oktoobar ayagoo la tacaalaya jariimadii ka dhacday aad ogtihiin zobe iyo shacabkii masaakiinta ahaa ee wax ku yeeloobay xilligaas ayay waxay ka shaqaynayeen habeen iyo maalin u taagnaayeen inay badbaadiyaan nafaf badan oo soomaaliyeed oo ilaahay uu ku badbaadiyey gacmahooda laakiin markaan halkan ugu nimid duruuf aad u adag ayaa haysay oo aan ay nala wadaageen annaguna indhaha annagaan ku soo aragnay duruufaha aad garanaysaan ayaa waxaa yaalay marka la fiiriyo emergencyga saddex sariirood oo weliba dee ah muddo muddo dheer la isticmaalayay oo keliya i c u-da ayaan aad iyo aad u koobnayd waxaa aan markaas isla aragnay oon u aragnay inay laga maarmaan tahay inaan u dhaqaaqno sidii aan wax uga qaban lahay marka xilligaas laga bilaabo howlgalkii iyo dadaalkii la bilaabay maanta ayuu midho dhalay waa guul aad u weyn maanta waxaan joognaa inaan haddii ilaa yidhahdo u dhagax dhigayno
xaruntan noloo dhisay qaab casri ah ayaa waxaa ku baxaya lacag gaaraysa hal milyan laba boqol iyo konton kun oo dollar oo ka imaaneysa shacabka iyo dowladda soomaaliya iyadoona ay ka koobnaan doonto xaruntan afartan iyo toddoba sariirood oo oo lagu daryeeri doono dadka xaaladaha deg dega u baahan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in xaruntani mar kale la dhammaystiri doono qalabkeeda iyadoona sidoo kale ay dadka soomaaliyeed ay kaga faa-ideysan doonaan dhanka caafimaadka
dowladda federaalk soomaaliya ayaa baaritaan ku bilowday qaar ka mid ah shirkadaha loo xil saaray adeega xajka ee sanadkan cabdifatax xilka xase ayaa warkan faahfaahinaya
ay siisay arrimaha xajka oo lacago badan oo lacago ka badan dii ay wasaaraddu u jaangoysay xajka ay ka qaatay muwaadiniinta soomaaliyeed qoraal ka soo baxay xafiiska xiriiraalyaha guud ee qaranka ayaa waxaa lagu sheegay inuu horkeynayo inuu horkeynayo maxkamadda marka baaristu ay dhammaato muwaadiniinta muwaadinka la weydiisto lacag ka badan kuwa wasaaraddu ay jaangoysay ha ku soo warkeliyo xafiiska xiriiraalyaha guud ee qaranka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska horey ayaa waxaa jirtay in musuq maasuq badan uu ka jiro habka loo soo xulay shirkadaha diyaaradaha ee sanadkan la siiyey daabulidda xujiyada soomaaliyeed ee ka baxaya dalka si ay acmaasha xajka sanadkan ay usoo gutaan
ciidanka ammaanka dowladda soomaaliyana waxay gacanta kusoo dhigeen rag hubeysan oo dhac ka geysanaya qeybo ka mid ah degmada horudaag ee gobolka banaadir ilkacsi ayaa warkan faahfaahinaya
howlgal ay saacadihii ugu dambeeyey ay ciidamada amniga ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmooyinka magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu soo qabtay rag dhac ka geysanayay qeybo ka mid ah degmooyinkaasi waxaana ciidamada booliiska soomaaliya ay sheegeen in gacanta ay kusoo dhigeen xubno markaasi oo dhac waday xaafado ka tirsan degmada howlwadaag ee gobolka banaadir burcadaan oo ku labisnaa dareeska ciidanka xooga dalka ayaa ku eedeysan inay dhac ka geysanayeen degmada howlwadaag dhabarka dambe ee guriga xildhibaan jacfar sida lagu yiri qoraal ka soo baxay booliiska soomaaliya waxaana goobta ka baxsan nin la socday burcadda islamarkaana ku labisan dhar shacab ah sida ay waa sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay booliiska soomaaliya qoraalka booliiska soomaaliya ayaa u qornaa sida tan ko iyo tobanka bisha lixaad labada kun saddex iyo labaatanka abaaro labadii iyo weliba qadar shan iyo toban daqiiqa daliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaar ahaan qeybta weliyo cadde ayaa ah ayagoo ku howlgalaya warbixin ka soo gaartay xafiiska adeega gurmadka booliiska ee waxay gacanta ku soo dhigeen burcad ka kooban saddex nin oo dareyska ciidanka wata ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay booliiska soomaaliya raggan burcadda ah ayaa lasoo xiray iyagoona magacyadooda lagu kala sheegay sakariye cabdisaaq cali oo saddex iyo labaatan jir ah cumar xuseen nuur labaiyo labaatan jir iyo sidoo kale wadaha mootabajaajta cabdi muuse maxamed oo sideed toban jir ah eedasanayaashan ayaa wajihi doona sharciga marka baaristooda lasoo afjaro hadduu alla idmo muwaadiniinta haddii aad aragtaan fal amniga liddi ku ah fallan warbixinta geeya saldhigga kuugu dhow ama wac nambarka sagaal sagaal hal ayaa lagu soo afjaray qoraalka ka soo baxay taliska booliiska qaybta guud ee gobolka banaadir gaar ahaan qaybta welioo cadde muddooyinkii ugu dambeeyey booliiska soomaaliya ayaa howlgallada noocan oo kale ah ka waday xaafadaha iyo degmooyinka ka tirsan magaalada caasimadii muqdisho
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta dhagax dhigay dhismo wadda ku taala muqdisho oo muddo sanadaha burbur uu ka muuqday facdamo cabduqaadir ayaa warka faahfaahinaysa
waxaan taaganahay waddada ka imaanaysa isgoyska taleex markii aad fiiriso waddadan waa waddo aad u mashquul badan dadka isticmaale iyo gaadiidkana ay ku badan yihiin laakiin inta badan waxaa dhibaato ku qabtay gaadiidleyda oo ay ku tilmaameen in burbur xooggan waddada uu ka muuqdo waxaana maanta dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir hanaduqa caasimadda muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha degmada hodan ku-xigeenadiisa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa taliyo xigeenka qaybta guda booliiska gobolka banaadir taliyaha weliyow cadde iyo saraakiisha saldhigga degmada hodan waddadan waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaha degmada hodan ba ay ku tilmaameen inay tahay mid ay dhibaato xooggan ku qabeen shacabka ku dhaqan degmada hodan oo ka tirsan toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir balse hadda loo dhagax dhigay dhowaanna gudoomiyaha uu sheegay in xariga loo jari doono maadaama waddada lagu samaynayo dib u dayactir iyo dhismo intaba intaasi kadib ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir oo ka warbixiyey xaaladda degmada hodan iyo dhibaatada ay shacabka degmada hodan ku qabeen waddadan waxaa ka tihiin waddadan in maanta guddoomiyihii gobolka uu garabkayga taagan yahay iyo maamulkiisii ouna hirgeliyey runtii asagoo dadaal badan u galay annaguna aanan ka nasan sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo rugta ganacsiga oo ayaguna qayb ka qaatay iyo shacabka degmada oo ganacsatadooda ugu horrayso runtii guddoomiye ku soo dhowow degmada hodan shacabkeedii ayada ayadoon kala harin hal qodoba ii soo dhiibana waxay dhaheen nooga gaarsiiya guddoomiyaha waddadii aan ugu magaca dari lahayn guddoomiye madaale oo aan weligiis laga aan magacaas magac kale loo bixinayn waa noo dhiman tahay dheen mar haddii tan noo hirgeliyey ha noogu daro midii shaqaalaha iyo iskureeraysay iyo wasaaradda gaashaandhigga middaasaa kuu dhiman maanta haddaan tan mada soomaalida waxaa le marka madaxa meel la heshay majaha meel la doontaa marka annagu haddii aan middii taleexaad naga fujisay waa kaaga mahad celinaynaa laakiin waxaa noo dhiman middii middii kalea noo dhiman taasna waan rajaynaynaa wareeggu inuu nagu imaan doono sidoo kale waxaa dhankiisa hadlay maxamed axmed diiri iyaba gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir
fursad weyn u ah maadaama aan joogno degmada hodan gaar ahaan jidkii degmada hodan ugu mashquulka badnaa oo jidka taleex oo ahaa jid aad iyo aad loogu dhimanaa inuu saakay duqi magaalada iyo gobolkii oo wada dhamo halkan ay wada joogaan duqi dhagax dhigo aad iyo aadaan rabnaa inaan uga mahad celinno guddoomiyaha degmada iyo shacabka degmada hodan iyo dhammaan maaragtay ganacsatada soomaaliyeed ayagoo iskaashanaya inay gartaan in gobolka ay garab istaagaan barnaamijkii hal doolar dalkaada ku dhiso iyo iskaa wax u qabso iyo garab istaaggii intaas oo maaragtay iskaashanaya in maanta halkan la dhagax dhigo oo duqi uu dhagax dhigo fursad weyn ayay u taha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan iyo bulshada jidkan isticmaashana fursad weyna u tahay yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho oo dhankiisa hadle ayaa waxa uu sheegay in maalmihii u dambeeyeyba ay wadeen dhagaxdhigga waddooyinka burbursan oo sidaan oo kale ah islamarkaana gudoomiyaha uu sheegay in dib u dayactir lagu samaynayo waxaana dib u soo laabtay ayuu yidhi maayarka gobolka banaadir mashruucii ahaa hal doolar dalkaaga ku dhiso waxaan maanta u nimidnay inaan dhagax dhigno waddadii taleex ee caanka aheeday oo runtii halbuulyo u aheeday isu socodka magaaladan muqdisho maanta waa dhagax dhignay haddii ilaah yidhaahdo haddii nafta nagu sitana waxaan rajaynaynaa inaan muddo kooban kadibba inaan xariga ka jarno iyadoo sida maanta ay taa kasii fiican insha allah runtii waxaa waaye mar walbaba waxaa loo baahan yahay qofku inuu aragti leeyahay aragti uu la yimaado aragtidiisana uu ku shaqeeyo aragtidayna annaga waxaa ka mid ah dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha hodan la dagaalankii mukhaadaraadka iyo eh, kalarayntii mootobajaajka intaba waa isku waa wada socdaan Eh, horumarintii jidadkii waddooyinkii iyo dhismihii magaaladana waa socotaa marka calaa kulli xaal waa la isku wada wadayaa shaqada sidaas si lamid ana waxaan rabnaa inaan uga shaqayno magaaladan bilicdeedii iyo quruxdeedii inaan ka shaqaynaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo waxaana rajaynaynaa in ay nagu garab geli doonaan shacabka magaalada muqdisho gaar ahaan reer hodan intaa kadib waxaan u mahad celinayaa runtii isxilqaanka ay isxilqaameen dadweynaha degan degmadan hodon oo qaybtooda ka qaatay waddadan dhisiddeeda iyo guddigii dib u dhiska magaaladan oo ayaguna aan howlgelinnay oo lacagihii dadka dekedda laga qaadi jiray oo maaragtay loogu talagalay in lagu dhiso horumarinta magaaladan ay qayb looga qaato ayadana doorkooda ay qaataan iyo doorkii gobolka banaadir oo isu tegey maanta waxaan ku dhagax dhigaynaa taleex berritana meel kale aan dhagax dhigaynaa shaqadan waa say u bilaabato waa socone faadumo cabduqaadir aaday tvga dalsan muqdisho
halka warkaasi kala socotaan oo raadiya dalka magaalada muqdisho markana wararka dibadda kuman tobannaan kun oo mudaharaaday ah ayaa isugu soo baxay magaalooyinka israel kuwaas oo ka mudaharaaday qorshayaasha muranka dhaliyey ee xukuumadda ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ay ku dooneyso in ay wax kaga bedasho hay-adaha garsoorka iyo sidoo kale rabshadaha lagu hoobtay ee lagu hayo bulshada reer falastiin ee ku dhaqan dalkaas dibadbaxyadan oo socday toddobaadkii saddex iyo labaatanaad ayaa waxaa ka qeybgalaya ilaa iyo kumanaan kun oo qof kuwaas oo dhigaya dibadbaxyada islamarkaana isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee israa'iil dibadbaxayaasha ayaa sheegay inaysan ka quusan doonin ilaa ay dowladda ka baabiiso isbeddelka sharci ee loo soo jeediyey ee halkii ay dib u dhigi laheedda qaar ka mid ah mudaharaasha ayaa sidoo kale waxay wateen boorar ay ku dhaleecinayaan wax kaqabad la-aanta dowladda ee ku aadan mawjadaha dambiyada ee sii kordhaya ee sameeyey ee saameeyey muwaadiniinta reer falastiin ee israa'iil guud ahaan warkii durar aad ka dhegeysaneyseen darsan wanaaganta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel